duqa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle saalax muudi cali ayaa ka hadlay sida loo ilaalin karo nadaafada inta lagu guda jiro xili roobaadka guga waxa uuna sheegay in biyaha fariista xaafadaha ay ka dhashaan cuduro sida daacunka muhiim ah u baahan rugni ka mid ah rugnida dadka bani-aadamka ah ay maaragtay ku dadaala inay ku dadaalaan ay tahay marka nadaafadda haddii aan wax laga qabanin waxaa soo kordhaya cuduradii roobkii guga ayaa inoo bilowday sidaad ogtihiin marka waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo nadaafadda maal weliba uu qofka uu joogo ha ahaado xagga jirka ha ahaado guryihii sidaad ognahay nadaafadda degmadeena tanjowhar aada iyo aad ayaa ay u dhib qabaan ummadda maadaama xafaayadihii iyo waxyaabihii qashinka ahaa dadku aysan meel dheer iska geynaynin waxaan leeyahay walaalow adiga waxaa muhiim ku ah inaad nadaafadaada aad ku dadaasho sababtoo ah haddii aad nadaafadda aad wax ka qabanin waxaa faafaya cuduradii cudurkan haddii uu faafo jirooyinka badan ay bataan waxaa imaanayo dhibaato fara badan marka waxaa loo baahan yahay inaad kahortag aada samayso si aysan kugu imaanin cudurkii caruurtaadii aysan ugu imaanin dadkii ay ugu imaanin wadadii la marayeyna iyadana waxay u baahan tahay in la ilaaliyo maadaama qof kasta uu iska surtay biro uu suray waxaa loo baahan yahay in birihii laga fogeeyo carada tuurka laga dhigayna waa in laga qaadayo waddadii iyo biyihii ay maraan sababtoo ah roobkii iyo haddii webigii haddii iska kaashado waxaa imaanaya dhibaato fara badan marka webigiina waad arkaysaan inuu dildilaacayo meel walba biyo ay ka socdaan isgudbi biyaha kaa gudbaano biyaha aad isku xerayso ee maaragtay gurigaaga ku xiran walaalow ka dhaaf carada aad ku shubtay waa dhinaca kale duqa magaalada jowhar ayaa bulshada ugu baaqay in si wada jir ah looga hortago fatahadaha webiga shabeelle iyo in laga fogaado goobaha ay biyaha fadhiistaan in qashinka lagu shubo
carada biyaha agtaada ku xiray ee biyaha aysan kaaga gudbaynin waa caradii aad ku shubtay ama deriskaaga uu ku shubay waa in cara shubkaas iyo meesha biyaha carada lagu daadiyey carada lagu daadiyey laga fogeeyaa wadooyinka la furaa biraha laga qaadaa iyadoo la ilaalinayo nadaafadda taasina waxay keenaysaa inaad cudurkii ka fogaato cidin nooma maqna ceelna nooma qadna aan dadaalno waad arkaysaan dhibaatada jirta magaalada tanjowhar iyo roobabkii u bilowday iyo biyihii webiga oo iska soo bilowday isaga oo aan buuxdhaaf gaarin ayuu haddana boqoto iyo wuxuu sameeyey dildilaac taasi ayaa biyihii waxay keentay inay si kastaba ahaatee maamulka degmada jowhar ayaa wada dadaalo looga hortagayo fatahaadaha webiga shabeelle iyadoo dhinaca kalena degniino laga soo saarayo in laga fogaado xiliyada roobka ay da-ayaan in qashinka lagu shugo islamarkaana goobaha qaarkooda carabuur ah lagu sameeyo si biyuhu ay meel gaar ah ay u degaan